Kadib burburkii weynaa ee ka dhashay dagaalkii Labaad ee Adduunka, waxaa la aasaasay Qaramada Midoobay si ay u badbaadiso jiilasha mustaqbalka ee dhibaatada dagaalada ah. Mid ka mid ah ujeedooyinkii Qaramada Midoobay loo aasaasay waa in la gaaro iskaashi caalami ah si loo xalliyo dhibaatooyinka caalamiga ah oo ay ku jiraan dhiirigelinta iyo kor u qaadida ixtiraamka xuquuqda aadanaha iyo xorriyadaha aasaasiga ah ee qof kasta, iyadoo aan loo eegin is jirinsi, luqad ama diin. Sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo todobadii, Golaha Guud ee Qaramada Midoobay wuxuu ku dhawaaqay qaraarkiisa konton iyo laba toban iyo shan ee ah in sanadka labada kun uu noqdo sanadka caalamiga ah ee dhaqanka nabadda. Sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii, waxaa la shaaciyay in muddada u dhaxaysa sanadaha labada kun iyo kowda ilaa labada kun iyo tobanka loo asteeyo tobanka sano ee dhaqanka nabadda iyo dagaal la'aanta ee carruurta adduunka. Sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii, Golaha Guud ee Qaramada Midoobay wuxuu ansixiyay qaraarkiisa konton iyo sedex laba boqol afartan iyo laba oo Bayaanka iyo Barnaamijka Hawlgalka ee Dhaqanka Nabadda, taasoo noqotay xeer guud oo ay u hoggaansameen beesha caalamka, gaar ahaan hay'adaha Qaramada Midoobay, si loo horumariyo dhaqanka nabadda iyo dagaal la'aanta oo ay dhammaan aadanaha uga faa'iidaystaan oo ay ku jiraan jiilasha soo socda. Bayaankani wuxuu ka dhashay aragti fog iyo mabda' sugan oo lagu qoray Axdiga UNESCO, taas oo odhanaysa maadaama dagaaladu ay maskaxda dadka ka bilaabmaan, waa in difaacyada nabadda iyo anshaxa laga dhisaa maskaxda dadka. Bayaanku waxa uu qaadanayaa mabda'a ah in nabaddu aysan ahayn keliya in dagaal la'aantu jirto, balse ay u baahan tahay hannaan togan, firfircoon, oo ka qaybgal ah, halkaas oo dood furan la dhiirrigeliyo laguna xalliyo khilaafaadka si isfaham iyo iskaashi leh. Bayaanku sidoo kale waxa uu aqoonsan yahay in si loo gaaro yoolkaas loo baahan yahay in la baabi'iyo dhammaan noocyada takoorka iyo dulmiga oo ay ku jiraan kuwa ku salaysan isirka, midabka, jinsiga, luqadda, diinta, aragtida siyaasadeed ama mid kale asal ah, qaran, qowmiyad ama bulsho, hanti, naafanimo, dhalasho ama xaalad kale oo la mid ah. Haddaba dhegeystayaal, si aynu maalintani wax badan uga ogaanno ayaan waxaan wareysi la yeelanay guddoomiyaha haweenka gobolka Jubbada Hoose inagoo ka wareysanay doorka ay haweenku ka qaataan nabad ku wada noolaanshaha bulshada. Waa tahay maama kusoo dhawow barnaamijkeena waxaad ugu horeyn faahfaahin guud ka bixisaa doorka aad ka urur ahaan ka qaadataan horumarinta nabadda iyo nabad ku wada noolaanshaha bulshada.
Waan kaaga mahad celinayaa anaga haddaan haweenka nahay gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan Jubbaland waxay ka shaqeysaa Jubbaland asaaska waxaa loo asaasay Jubbaland markeeda horeba waa nabad iyo dib u heshiisiin waaye haddaan anaga haweenkana markaa wadankan dhibaatada badan ka jirtay oo dhib badan soo maray oo dagaalo sokeeyo soo maray marka Jubbaland ay imaatay wuxuu ahaa dad kala qoqoban oo meelo badan ku qoqoban oo haweenka ay kala gargaar yihiin oo laba isu imaanaysa ayna jirin kadib inaga waxaan ka shaqeynay nabad say ugu noolaan lahaayeen gabdhaha gobolkan ku nool gaar ahaan degmadan kismaayo waxaan ka shaqaynay isdhexgalka bulshada waxaan ka shaqaynay gabdhaha si nabadda looga dhaadhiciyo waxaan ka shaqaynay gabdhaha si loo isu fahansiiyo waxaan ka shaqaynay si loo tuur lahaa waxyaabaha xunxun ee qabiilka iyo dadka isku diro si loo tuur lahaa si annaga u noqon lahayn gabdho walaala ah wax wada qabsada oo kobciya macnaha kobciya dhaqaalahooda kobciya mashaqooyinkooda maamuladooda waxooda diya ayagoo kobcista lana shaqeeya dadka kale walaalaha dariska la shaqeeyo ayaan anaga haddaan haweenka reer Jubbaland gaar ahaan degmada Kismaayo isku raacnay waana ku guuleysanay boqolkiiba sagaashan waan ku guuleysanay inaan nabadda ka shaqeyno waayo deegaanadan ma jiraan dad qabiil qabiil isku dagaalamo way jiraan dad ood wadaag ahoo biyaha iyo beeraha iyo waxaa marmar isku dagaalama hadda wixii waa laga soo gudbay oo alxamdulilah rabbilcaalamiin way isfahmeen dagaal kale ee sokeeye ee ama qabiil qabiil ama waxyaabo kale ma jiraan gabdhihii nabadii ay ka wada shaqeeyaan nabadana dan waxay u tahay qof kastoo soomaali ah gaar ahaan reer jubbaland ee jubbaland degan ee magaaladan degan in nabad la helo dhanka kale waas cumar xiirey oo ah hafayeenka salaadiinta jubbaland ayaan dhankiisa wax ka weydiinay doorka odayaasha dhaqanka kaga aadan nabad ku wada noolaanshaha bulshada waa tahay ugu horeyn ugaa soo dhowo waxaad si guud faahfaahayn nooga bixisaa doorka ay odayaasha dhaqanku ka qaataan nabad ku wada noolaanshaha bulshada
xeelataad ciidankuwa bulshada aad kamid tihiin waa waxaan hadda bilowda mehe odayaasha soo jireenka magaca soomaaliya soo jireenka iyagu sidoodaba dhaqanka wuxuu u samaysan yahay khilaaf bixin waxala wixii dhiba ma garan nooc kastoy tahayba dhibaatadu waa kala weyn tahay weyn iyo mid yarba waxala wixii khilaaf ayay u taagan hadh iyo habeen marka waxay ku leeyihiin door aada u weyn waxaa dowladda dadna waa wax dowlad oo waa maamul dowladeed oo system iyo dastuur bay ku dhaqantaa dadna waa wax dhaqana marka dhaqanka soo jireenka mar walbaba waxaa weeye wixii kumeelga asalka ahaa ee laga soo gaaray ummadda soomaaliyeed waxay ku leeyihiin door weyn hari habeen ayagu habeen male maalin male afar labaatan ka saac arrimahaasay u taagan yihiin nabad sida beelaha dariska ah wixii gudahooda ah wixii hoose ilaa local mar walbaba ayagu nabaday u taagan yihiin magarata khilaaf bixinta mid haddaa taagan iyo mid soo socota oo laga hortegayaba ugu dambeyntii saciid cabdiqaadir oo ka mid ah culimada magaalada ayaan dhankiisana wax ka weydiinay kaalinta ay culimadu ka qaadato nabad ku wada noolaanshaha bulshada waan dhowahay runtii waa arrin oo muhiim ah nabaduna waa nabad marka guud ahaan inta dunida saaran oo ilaahay karaameeyey bini aadinka ayaa dan ugu taha oo runtii nabad haddii aysan la-aanteedii la joogin dabcan dadku way ku adkaanaysaa inay noolaadaan marka waxaanu aragnaa in nabadu aada u fiican tahay guud ahaan ba bulshada dunida ku noolna ay aada u anfaxayso waana aragti fiican waxay nabad ugu wada noolaan karaan haddii ay maadaama bulsho soomaali ay yihiin runtii muslimiin ay yihiin in marka hore ay muslimnimadoodii si dhab ah ay uga dhabeeyaan dhaqankoodii soomaalinima marka ay la soo baxaan oo si walaaltinimo ahaan guud ahaanba ay mudoowaan midnimada ayaa keentaa nabad midnimada ayaa lagu waaraa nabadana si guud ahaanba bulshada soomaaliyeed hadday la imaadaan waxay kaga dhigan tahay in guud ahaan africa oo dhan marka ay kasoo muuqan karaan